bal oo dee suurooyinka qaarkoodna waa suurooyin kolley tasaahul aada u fara badan ee uu kuba sugan yahay wa calaa kulli xaalin bal arrinku si kastaba ha ahaado khilaafkaa weyna haba jire fataxamulu xambaarid iyo wariwaayatu riwaayo bi haada ariiqi dariiqan ay lijaasa wax lagu wariyo oo lagu xambaaraa taxamulun waa werin iyo taxamul haziirun weyn a weeye laa yambaqii aan haboonayn tasaahul bal haddii la qaataba in lasii tasaahul lagulaba yimaado oo lasii tibsado oo waxyaalahaasa ilmo yaroo de aan imaka dhashay ama sana jiray ama laba jiray iyo waxyaalaha ijaasadii bal iskama daajanin iyo waxyaalahaase wax loo ijaaseeyo ruuxaan waxba dabdin karayn aan uga jeedin wax loo ijaaseeyaa taasi waayo tasaahulka iyo imbisaad sidaas oo fara badan lagulaba yimaadaa wax haboon ma aha wax haboon maaha maa yambaqi tasaahulu fiih kolleyna waa cibaara umuurahan iyo taa diidmadeeda dahabi sir aclaam nubalahaysa kolkol markaa muxadisiinta waktigiisiiya leeyahay dee wax kaba cabanayo oo kale iyo waxyaalo iyo suu noqday xadiis suu ahaan jiray oo waqtigiisiibuu taa lahaay heerku markii dambe kuba dambeeyey waa umuure uu ku soo celceliyo inkaarka taa uu kuba inkaraya iyaga waxyaalaha ay laba yimaadeen ijaasaadka noocaase aada dee tasaahulka badan uu uguba sugan yahay alfalada bal isu geeba haddana arrintii haddii aad taa wax ku wariso seebaad isticmaalaysa alfaadii gudashada marka dambe adiga lagaa warnayo alawlaa sida mudane an yaquula inuu ilaa weye ajaasa lii fulaan hebel baa i ijaaseeyey wayajuusu waana waxa bannaan oo waxa bannaan isticmaal la isticmaalo bicibaaraati asamaaci waalqira'ati cibaaraatkii samaacaan ku soo aragnay iyo tii qiraa'ada muqayadatan xaalay tahy maha iyadoo la idlaaqayo iyadoo la qaydayo oo wadalika mitlu qowlika xadaanaa ijaazatan aw akhbaranaa ijaasa xadaanaa waxayd alfaadii samaaca akhbaranaana marka la kala saaro markii dambe sida dee mashhuurka noqotay waa alfaadii qiraa'ada labadoodiina maa la qaydayaa ijaazatan iyo ijaazatan haddii la idlaaqayna tii horey kuba dhacaysaa taasna way bannaantay buu leeyay istilaaxu lmutaakhiriina raggii weliba dambe waa quruuntii dambe kale qadankii shanaadiya markii lasoo gaadhay way istilaaxoodii amba'ana oo dee kutubtaa hore iyada amba'anaada waa xagga kuwa horun bay la mid ahayd markii dambe ayaa mutaakhiriintii amba'ana ayay isticmaaleen ay u isticmaaleen ijaaso wakhtaara waxaa doortay saaxibu kitaabi alwijaasa kitaab la yidhaha alwijaasa fii tajwiizi alijaasa kitaabkaa ninkii lahaana waa cibaaro uu doortay oo adigu ujeeddadu raggii dambe amba anii bay isticmaaleen oo markaa hadday yidhaahaan amba anii sanadkooda aad ku aragto ragga mutaakhiriinta ah waxay inta badan noqonaysaa ijaasa weeye say canba u isticmaaleen ijaasadii oo sanadada cantu hadday markii hore aynu xukumkii aynu soo marray ay lahayd qarnigii shanaad iyo wixii ka dambeeyey markay de yidhaahaanba dee amba anaa fulaan can fulaan hadday yidhaahaan cantaas iyadna ijaasay ahaydoo wastucmila ijaasatan fii dal zaman baa suyuudi arfiyadiisii markuu canta kaba soo adlaya annada ayuu lahaa zamankan waa shantii boqol wixii ka dambeeyeyba waxaa loo isticmaalay can ijaasay u isticmaaleen amba anna ijaasaday u isticmaaleen noocii afraad almunaawalatu munaawaladii isu dhiibitaankii wax laysu dhiibayey anwaacuhaa munaawalada luqada waa taase oo wax laysu dhiibo ruuxii kale loo fidiyo kii kalena kaaba qaato taas baa munaawalo laydhaah marka wuxuu uhi qaybaheedii almunaawalatu nawcaani munaawaladu waa laba qaybood kow maqruunatu bilijaasati mid ijaaso la socoto oo la xidhiidhsan oo ijaaso iyadu la socota wa hiya aclaa anwaaci alijaasati mutlaqan suuradii ugu horreysay inu soo marray ijaasatu mucayanin limucayan taasba tanna way ka sii sarraysaayo anwaacda ijaasada oo dhan munaawalada ijaasadu ay la socoto ayaa ugu sarraysaa wa min suwariha suurteeda waxaa kaga mid a an yadfaca inuu dhiiba asheekhu sheekhi ila aalibi ninkii daalibka ahaa kitaabahu kitaabkiisa oo wayaquul lahu uu ku idhaaho haadaa kitaabkani riwaayati waa warintaydii can fulaani hebel baan kaba wariyey ee farwihi cani ijaasadii waa farwihi cani baa ijaasaa dhiibidiina waa munaawaladii iga wari uma bacdiyeed yubqiihi uu daayo oo kitaabkii macahu waa maca daalibi daalibka maciisa uu ku daayo ku baaqi yeelo tamliikan milkisiin oo kitaabkiiba uu siiyo aw icaaratan ama caariyen liyansakhaw si uu soo qorto taas wey oo suuradu waxa weeyaan iminka munaawaladu waa dee suuro in waxa weeye bal dee bukhaari baabu maa yudkaru filmunaawalati baa kitaabulcilmiga meel kamida kuba sugnayd xadiisna waa soo qaatay kolley kutubu siyar iyo macruufkuba ah ama dee waxa weeyaan taas buu soo qaatay oo mararkan iyo dee munaawalada ay culimmadii uga daliishadeene munaawaladu ijaasadan mujaradkaynu soo maray way ka sarraysaa haddii ijaasa ay la socoto munaawaradii markaa muxuu suuradeedii inoogu sheegay sheekh baa ninkii daalibkiisa kitaabkiisii uu riwaayada isagu u lahaa uu saxday oo uu dabdisay ayuu u dhiibayaa markuu u dhiibaag hadduu ka aamuso uun oo uu ama dee uu yidhaahbo kitaabkaa hebel baan ka wariyey bes intaa uu ku daayo dee ijaasa lama socoto taasi waa suurada dambe oo waan arki doonaa ee waxa weyaan suuradan markuu kitaabkii u dhiibo ayuu odhanayaa hebel baan ka wariyo waa riwaayadaydiie iga weri ijaasadii eeg mucayan oo limucayan way jirtaa welibana maxaa la socota kitaabkii gaarka ahaa ee kitaabkiisii ahaa oo uu dhiibay taas baa laba socotaa sanbay tii hore intay la dheertay intaa weeye marka anwaacda ijaasadana iyada ugu sarraysa waana suuro dee iyada iyada xukumkeeda waxa weeyaan waa wax bannaan weeye tan oo wax lagu warin karo bal dee kuwii kale way tii mucayankayd ee mucayanba haddii ay qowlkooda camalku ku sugnaaday bannaanideed ahayd tanna way kaba sii mudan tahay barhkoodna dee aad bay u sarraysiiyaanbo kuwii hore ayay laba simaan marka waxaana cibaaradan dambe uu inoo raaciyo yihi suma yubqiihi macahu tamliikan aw icaaratan liyansakhaw dee waxay leeyihiin si ay dee wixii u taab noqoto kitaabkii gacantiisuu ku daynaya oo haddaba hadduu siiyana waaba siiyo dee waaba markaa iyada hadal kale oo meeshii imanayaa ma jirto haddaanu siina muddo sheekh ninkan daalibkii kitaabkii uu ka qoran karo oo wixii uu qortayna uu ku sixi karo ayuu ku daynayaa si ay muqaabaladiina ay u taab noqoto waxaan uu isagu qortay iyo wixii sheekhana uu isugu saxdo taa ee hadday dhacdo intuu u dhiibu ilaa iga wari inuu kala soo noqdo uun dee waxba lama dheera ijaasadii mucayanka ahayd suuradii hore lama dheeraanayso ee tan waa marka kitaabkii lagu daayo gacantiisa ee ama uu siiyo ama uu ku daayo muddo uu ka qoran karo uu ku sixi karo kitaabkan kitaabka waxa uu qortay kitaabka uu ku sixi karo markaas bay dee nooc ka mudan tahay ijaasadii suuradii ugu sarraysaynu soo marray suuradii koobaad ahayd ee hadduu markaaba kitaabka ka qaato waxay kaga duwantahay tiima jirayso bal taasi iyadu waa mid mujaradatun can ilijaasa midna waa mid ka dharla ijaaso wa suuratuha suuradeedu waxa weeye an yadfaca inuu dhiibo asheekhu sheekhi ee aaalibi daalibkii uu dhiibo kitaabahu kitaabkiisa muqtasiran xaaliya isagoo ku gaabsanaya calaa qowlihi odhaahdiisa iyo hadalkiisa hadaa samaaci kitaabkani waa riwaayaan u leeya waan maqlay hebel baan ka maqlay intaasun buu yihi iga weri muu odhan inta iga weri muu odhan taas weeye waa suuro oo ijaasa lama socotee waa kitaabkii oo laysu dhiibown maxay haddaba xukumkii waa tane xukmu riwaayati biha ama almaqruunatu tii la xidhiidhsanayd bilijaasati ijaaso la xidhiidhsanayd fatajuusu ama almaqruunatu waa dee munaawaladii la xidhiidhsa ama almunaawalatu almaqruunatu bilijaasati fatajuusu riwaayatu biha in wax lagu wariyaa way bannaan tahay wahiya adnaa martabatan min alsamaaci waalqiraa'ati cala sheekh xagga martabada way ka hooseysaa martabaani wahiya iyadu adnaa mid ka hooseysa weeye martabatan xag martabo min asamaaci maqalkii sheekha carabkiisa laga maqlayey iyo walqiraa'ati cala sheekhi sheekha aqrintii lagu dul aqriya barhkood ha lababa simeenba barhkood baa la simeen waxna waa lagu warinayaa dee ijaazadii kalena way ka mudantaynu soo maray wa ama almujaradatu can ilijaasati tii iyadu munaawaladii aan ijaasa la socon falaa tajuusu riwaayatu biha calaa saxiixi ninkii iga wari ma odhan waa kana uma fasixin waxa weeyaan iyada waa warkaasun saa daraaddeed munaawalada aan ijaasa la socon wax uu kaga laguma warin karo dee qowlkooda saxiixa cala saxiixna muqaabilkiisii baa jiraya oo le kol hadduu uba dhiibayba ogeysiiyeyba nooc cidan baa jira wax waa ku warin karaa laakiin qowlka saxiixa taas iyada waxba laguma warinayo alfaad aladaa alaxsanu an yaquula sida fiican inuu yidhaa weeye naawalanii aw naawalanii wa ajaazalii waa ii dhiibay amase wuu ii dhiibay kitaabkanoo waana i markaa ijaaseeyey in kaanat ilmunaawalatu maqruunata bilijaasa munaawalada hadday ijaasa la socoto wayajuusu waan u bannaan yahay dee xagga ada ahaan isticmaalka la isticmaalo bicibaaraati asamaaci waalqiraa'ati asamaaca iyo qiraa'ada cibaaraadkoodii muqayadatan xaalaytay mid la qayday mithlu xadahanaa munaawalatan aw akhbaranaa munaawalatan waijaazan bal taasna halkaas baan ku dhaafaynaaye suuradii shanaad alkitaabatu suurtii sideed ahayd guud waa dee hadduu tafaasiishii badnayd kaba tago waa inoo dhammaynaya laakiin sideeddii ay u kala baxaysaan waa u taxamuli waa qoridii suurataas suuradeedu waxa weeye an yaktuba inuu qoro asheekhu sheekhi masmuucahu wixii uu maqlayey ama dee masmuuciisana ee uu maqlay baan u jeedaaye riwaayo uu lahaa lixaadirin ku jooga ayuu u qoraya aw qaa'ibin amase mid maqan bikhadihi isaga gacantiisa ugu qori aw amrihi amase amarkii ayaa loogu qorayaa taaba wey macnaa waxa weeye waa ruux aa kula jooga ama kaa maqan baad axaadiis aad riwaayo u leedahay ama wixii kutubaad riwaayo u lahayd baad qoraysaa waanaad u diraysaa hadduu kaa maqan yahay haddii kalena waa loo dhiibayaa taas bay kitaabo yidhaahaan bal markaa anwaacdeediina waa kan inoo sheegaya anwaacuha wahiya nawcaani laba nooc weeye maqruunatun waa kitaabo la xidhiidhsan oy la socoto bilijaasati ijaasa la xidhiidhsan ka ajaztuka uniyow intuu u qoro waxaan kuu ijaaseeyey maa katabtu laka waxa aan kuu qoray aw ilayka amase adiga aan kuu katabtu laka ama katabtu ilayka waxaan kuu soo qoray aan kuu ijaaseeyey naxwi daalik waa ama wax lamid a taa inuu yidhaah waa suuro mujaradatin can ilijaasa waa mid ijaasa ka madhan oona ijaasa la socon kaan yaktuba lahu inuu u qoro bacda alaxaadiisi axaadiisa bacdigood buu u qorayaa wayursilahaa lahu waanu u dirayaa axaadiis walaa yujiisu umana ijaasaynaya biriwaayatiha lama uu qoray un waa u diray laakiin ijaaso uu ijaaseeyey warinteedu meeshii lama socoto uma ijaasaynayo kitaabadii taa umuu raacin waa suuro kale xukmu riwaayati biha ama almaqruunatu bilijaasati kitaabadii la xidhiidhsanayd ijaaso faariwaayatu biha saxiixa in wax lagu wariyaa saxiix weeye wa hiya fi sixati waalquwati xagga sixada iyo quwada kalmunaawalati almaqruunati munaawaladii ijaasada la socotay ayuunbay laba mid tahay wa ama almujaradatu can ilijaasati ta iyadu ijaaso ka dharla eenay ijaasa la socon famanaca riwaayata werin waxaa manciyey biha iyada wax lagu wariyo qowmun qowm baa manciyey wa ajaasaha waxa ijaaseeyey oo marka ajaasaha fuliyey oo ogolaaday oo fasaxay aakharuuna kuwo kale oo way fasaxeen weeye oo waxay yidhaaheen waa wax caadi oo jaa-isa waasaxiixu qowlka saxiixi aljawaasu cinda ahli اlxadiid waa inay bannaan tahay marka la eego ahluxadiidka agtood liishcaariha sababtuna xayo waxay ku dareensiinaysaa bimacna ijaasati idan iyo ijaasa macnaheedoo dee kale haddii ninkii usoo qoro bal nin axaadiistii uu dhiibo wax kale maaha waa iga weri unbay tahay macna ijaasa kuba sugan kolleyna saxiixa way nooguba sugantahay asaaniidda dhexdooda walow dee xagga hore waxaa la arkaa ay naadir tahay oo bukhaari malaa meel keliya un ay tahayba sheekha markay noqoto kataba ilaya fulaan laakiin sanadada dhexdooda way ku sugan tahay waanay kusoo noqnoqotaa kataba ilaya fulaan iyo dee hebel baa mukaatabo wax kaba wariye iyo saddex xadiidkii bal riyaadkii uba dhiganaye dee ducadan ama dikriga kaba dambeeya salaada laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acdayta oo kale ee uu mucaawiye uu muqayratu bnu shucba usoo qoray oo muqayra muqaara ayaa qoray oo mucaawiye uba qoray isagoo weydiiyey rasuulka ilaahi wuxuu odhan jiray salaadaha dabadood oo kale bal markaa waa wax kusoo noqnoqdo ama jira ee kitaabadaasi oo khaasatan labada saxiix ba sanadada dhexdooda way dhacdaa ee xagga hore ayay de iyagu inay kuba wariyaan bal bukhaari waxaa la arkaa meel keliyaba inay dhacday haddaba qowlka saxiixi waa inay bannaanto kitaabada waxbaa lagu warinaya laakiin dee waxaad odhan doontaa alfaada adaha isaga inoo sheegi doona xadaanii akhbaranii taa ma odhanaysa haddaan qeyd jirin hal tushtaradu miyaa la shardiyayaa albayinatu caddayn miyaa loo shardiyayaa liictimaadi alkhadi khadkan si loo ictimaadsado macnuu waxa weye sheekh isagaa qoray nin kalena waa u diray hadduu la joogay dee waaba arkayo waa qoray oo bayino uma baahna waa ninka maqan buu intuu u qoray ayuu u diray suuradaa miyaa loo baahan yahay bale waxbaan ku warinaynaaye laakiin in dee la caddeeyo khadkii sheekha inuu yahay kan sheekhan aad garanayso dee khadkiisii ee magaciisu meesha ku qoranya inuu yahay in la caddeeyo oo markhaati loo helo si aan dee ina khuduudii way isshabihi kartaa si ay leeyihiin kuwasan dee hadalka hadhow khilaaf keeni doonaa taasi miyaa loo baahan yahay oo la shardiyaa siaa ka jawaabayo kow ishtarada bacduhum barkood waxay shardiyeen albayinata cala alkhad in dee caddayn loo helo khadkii kolley masaa-ishaad iyo goor dee culumtii way isdhex gashaa waxyaalo dee waaba calaaqay leedoo kale masaa-isha bayinada khadki iyo waxyaalahaas oo kale dee marka abwaab alqadaa iyo abwaab dacaawi laba joogo kutubta fiqigiiyo way kuba soo aroortaa marka qaadi qaadi u qorayo wax ee dacwo meeshai isagu doonaya ama halkaa in lagu qaado ama isaga dee laba caala dee markaa dacwoontii uu qorayo waraaq u diroo kale bal waa masaa'il dee kolley culimadu xagga khadka oo kale iyo ma la ictimaadsan kara iyo umuura ay halkaa fuqahada ay kaga baxteen qoladina kolle waxa laga yaaba halkaas inay dee kaba soo qaateen ama kuwa ay kuba saleeyeen barkood baa taa shardiyey wardaco waxay sheegteen kuwaasi ana alkhada yushbihu alkhada dee ruuxan waxa qoraalkiisani qoraalka waa shabihi karaa oo dee waxaaba dhici karta sheekhiiseen ku kalsoonaanaynaa inuu sheekh hebel yahay ka soo qoray adki khadki waa u shabihi karaa marka waa in la helo cadayn inuu khadkiisii yahay wa huwa qowlu daciifun kaasi waa qowl daciif waxay leeyiin qaliban khuduuduna waa la kala gartaa la kala soocaayo bal dee iminka waqtiyadeednan ayaa dee khuduudtii ayaa iminka dadkan dee had iyo goor makhduudaadka la tacaamula aqoonteeda leh ay odhanayaan iminka waad arkaysaa kitaab odhan khadka uu ku qornaa waa khadkii qarnigii tobnaad iyo ama qarnigii sagaalaad iyo ama qarnigii sideedaad iyo khadkiisii waa kii la isticmaali jiray culimadii kalena dee khuduudoodii bal way dee sugaan waa khadkii fulaan bay odhanayaan waa sheekh lix boqoloo sifoodba dee markay kutubtiisiin bal lagama tacaamuleen khadkiisii siduu wuxuu qori jiray khadkii iyo wixii hagaag ee iyaga ay mumaaraso badan kuma sameeyeen ayay ka soocayaan kutubtii makhduudaadka ahayd wixii sheekh khadkiisii ku qornaa iyo wixii aan cid kalaba qorin cid kala qortay haddaba waxay leeyihin meye taasi waa qowl daciif buu leeyahay wa minhum man qaala waxaa ka mida culimada ku yidhi yakfii waxa ku filan macrifatu lmaktubiiley kan loo qoray inuu garanayo khadbal kaatibi ninkan kaatibka khadkiisa inuu garanayo taasunbaa ku filane bayiino kale looma baahna lianna khadba linsaani insaanka khadkiisu laa yashtabihu bikayrihi isaga keyrkii dee waa dhici karta inay isku yar dhowaadaane keyrkii dee waa mia filmia kuma darsamo oo wax lagaga sooci karo kolay furuuqun baa u dhaxayn wa huwa saxiixu qowlka saxiixa weeye alfaad aladaa altasriix bilafdi lkitaabati alfaadi adaa waa ta hore waa sida fiican waa in la cadeeyo lafdigii kitaabada ka qowlihii kataba ilaya fulaanun sandee kututaba ayaa axaadiisa asaaniidooda kuba aragno aw ilityaanu ama salayimaatin lala yimaado alityaan bi alfaadi samaaci waalqiraa'ati alfaadii samaaca iyo alfaadii qiraa'ada muqayadatan xaalika iyadoo la qayday waa cibaare inagu san dee imika ilaasaakoo dhan wadnayatan ka qowlihi xadatanii fulaanun kitaabatan amase akhbaranii fulaanun kitaabatan taasna waa suuro lagu warin karo aliclaamu iclaamkii ogeysiin wax lays ogeysiiyey waa waj kale oo jahdigii taxamulka ka mida waa ninkii lixaad suuratuhu suuradiisu an yukhbira sheekhu sheekhu inuu waramo weeye adaaliba ninka daalibka ah ana hada alxadiida xadiidkani aw hada alkitaaba kitaabkani samaacuhu inuu maqalkiisii yahay oo macnaa xadiidkaa sheekh hebel baan ka maqlay amase kitaabkaa sheekh hebel baan ka wariyey waa taas baa iclaamkuu yahay xukmu riwaayati bihi haddaba iclaamka caynkaasa weli wax lagu wariyo xukumkeed اkتلف الcلماء culimadu way iskhiلaafeen في xukm الriواaيaةi باlإclاami calىa qowleyn ogeysiintanun haddii a ogeysiin ijaasa ay la socoto maahayne ijaazadii bay isu rogeysaaye waa ogeysiintaas keliya ee ad odhanaya warkeed mثala bukhaarي oo kale sheekh hebel baan anigu ka wariya sanadkaasaan ku wariya intaasun buu yidhi wax kale muu odhan haddaba werintaa ogeysiinta wax lagu warinayo mee ogeysiinta werin wax lagu wariyo ogeysiin laba qowl bay isugu khilaafeen qowlka hore aljawaazu waa banaani kaiir min asxaabi kole saasataala nusqadan kale yar imika dabcad daarid macaarif maktabat macaarif oo kale waana cibaaradii cibaaradan inoo taamyeeleyse waxaa taalla waa saddex meeloodoo kolley saba socdee wa huwa qowlu kaiiri min asxaabi alxadiidi walfiqi walusuul waana cibaarada saliimo hadalkii aan waxba ay wixii qadarnaa ean soo qadaran lahayn baa matniga markaa ku qornaanaya haddaba waa mid banaani oo taasna waxa weeye in badan oo asxaabu alxadiidi walfiqi walusuul ka mid ah in wax lagu warinayo ay banaan tahay waa qowl cadamu ljawaas waa banaanilay wa huwa qowlu hayri waaxidin sanna saasan ay la socotay wa huwa qowlu hayri waaxidin waana kolley wixii aan qadaran lahayn weeye haddaba mid wax ka badan oo min almuxadisiina muxadisiinta ka mida qowlkooda weeye iyo wagayri muxadisiinta kayrkoodba sidaa usuuliyiinta iyo fuqahadiiba wa huwa saxiixu qowlkan dambaana saxiixa liannahu qad yuclimu sheikhu sheikhu inuu ogeysiya la arkaa ana hada alxadiida xadiidkani riwaayatu riwaayadiisii inuu yahay sheekhu ninkan uu ogeysiiyo laakiin laa tajuusu riwaayatu werintiisuba aanay bannaanayn likhalalin fiihi khalal jira daraaddeed waa ogeysiiyeun waxa suurtagala haba ogeysiiye laakiin werintiisu in khalal meeshii jiro oo dee khalalkii sheekhii une uma fasixinay saa daraaddeed ogeysiin in wax laguma warinayo nacam low ajaazahu iyada hadduu ijaaseeyo biriwaayati werintiisa jaazat riwaayatu o dee ijaazadiibay isu rogeysaa alfaadil adaa yaquulu fi ladaai aclamanii sheekhii bikada hadduu wax ku wariyo weeye sheekhaygii baa saa ii ogeysiiye alwasiyatu waa dardaaran suurataa suuradeedii waxa weeye an yuusiya inuu dardaarmo asheekhu sheekhi cinda mowtihi markaa uu dhimanayo aw safari amase safarkiisa agtii waqti uu safrayo lishaksin shaksi uu dardaarmo dalabadii kaba mida ama ruux kale bikitaabin kitaab min kutubihi kutubtiisa ka mida allatii yarwiiha uu warinayay oo maxay wasiyadu tahay macnaa nin sheekha ayaa markaa uu islaya waa dhiman ama isagoo doonaya safar ayuu kitaab uu lahaayoo uu wariyey oo isagu dee riwaayo u lahaa ayuu odhanayaa hebel ayaan u dardaarmay kitaabkii dee ninkii uu qaadanaya horta waa milkigiisi dee waaba loo dardaarmay isagaa waxa weeyaan dee caariye maaha uu yidhi iisii hayo uu u dardaarmo kitaabkaa heelsiiyuu yidhi kitaabkiibuu sii ku qaato uu ku milkiyey laakiin kitaabkan sheekhu kitaab mujaradun maaha waa kitaabu riwaaye u leeyahay sanad u leeyahay tan ya wax lagii warin karaayo ninkii kitaabkaa dardaarankaa loo dardaarmay kitaabkiina uu hayu nuskadii waa tii sheekha ee uu haysto miyuu wax kaga warin karaayo intuu can fulan sheekhii yidhaah kaba wariyo sanadkiisii miyuu saaxa kitaabkii ku warin karaa waa suuradu waa taa kitaabka iyada isagaa milkeeya isagaa le isagaa ku tasarufaya taa kama hadlayno waa wax la siiyey ee waxa weeyaan kitaabkan sheekhu sanad buu u lahaa ama riwaayo u lahaaye ninku dardaarankaa miyuu odhanayaa sanadkiisii intuu isku daro dee wax kaga warinaya tii baa markaa masaladu ayto marka wuxuu yihi xukmu riwaayati biha bal warin wasiye wax lagu wariyo xukumkeed aljawaasu waaba banaaniyo barhkood baa halkan riwaayada aad bay u fadeeyeen badsadeen tasaahul waadadna waa jira ama tawasuc aad u badan baa jiro marka waa banaanitaasna ay banaan tahay wa huwa qowl libacdi salaf taasina waa qowl bacda salaf ay leeyihiin oo waxay ku warin karaanoo dee waa culimo kala duwan oo kutubtoodii rag kale u dardaarmay way jireen dee barhkood baa qowlkooda inay wax ku warin karaan taas wa huwa haladun qowlkaasi waa qowl kalad ah liannahu awsaa lahu bilkitaab kitaabku u dardaarmaye walam yuusillahu biriwaayati uma dardaarmin inuu wax ka wariyo cadamu jawaasi markaa xukumkiina markaas waxa weeye tii labaadna waa cadamu jawaasi wahuwa sawaab bal hadday dhacdaba in wax lagu wariyo alfaadu ladaa yaquulu awsaa ilaya fulaanu bikada aw xadatanii fulaanu wasiyatan waa haddii wax lagu warinayo alwijaadatu suuradii ugu dambeysay waa wijaadadii bikasri lwaawi masdaru wajada waa wajado masdarkeed wahada almasdaru masdarkani muwaladun waad ku muwaladah waa kuwa aan asal ahayn oo dee ma aha kalaamkii carbeed ee asalkaayee hore ma aha waa mid dee waxa weeyaan mar dambe la samaystay oo la ikhtiraacday oo hayru masmuucin min alcarabi carab lagama maqal macnuhu waxa weeyaan dadkii dambe muwaladiinta ahaa ayaa wixii kutub ahee ama riwaayo iyo waxyaalo qoran ee la helay wijaado u isticmaaleen oo halkay ka qaateenna carabi ficilka wajada iyadoo maadigiisa iyo mudaariciisu yahay masaadirkiisa kala duween macaanida uu kala leeyay ay u kala duweenoo tiibay ka faa'iidaysteen oo iyaguna kanay ku soo kordhiyeen waa taa markaa dambe ee carab markii hore may isticmaalin oo macnahanu may isticmaalin bal matalan waxyaalihii baadidii iyo wixii lumay oo kale ee wajada wujuudan baabay ahayd taasoo kale ama wajdaanan iyo haddii ay tahay imanka waxa weeyaan jacaylkii oo kale wajada wejdan baa mastarkiisu ahaa markay qadnimo tahayna wujdi oo kale ayaa mastarkiisu ahaa bal markaa tanna markii wixii la helaa suxuf ku qoran iyo waxyaalahaasna wijaaday kaba cabireen iyadoo laakiin wax hore loo isticmaala aanayna beri dambe ama waqtiyadaa dee waqti hore ha ahaatee laakiin cusuurtii carab luqadeeda la dabdinayee hore waxay isticmaaleen aanu ahayn suuratuha suurada wijaadaduna an yajida daalibu daalibku inuu helo weeye axaadiisa axaadiis bikhadi sheekhin ku sugan sheekh khadkii yarwiha warinayay oo yacrifu uu garanayona daalika daalib macnaa sheekhuu garanayo ayuu qoraalkiisii ama khadkiisii helay axaadiis uu warinayaana khadkaa kuba sugnayduu sanad u leeyahay khadkiina waa dee khadkaa la garanayo sheekhaa la garanayo walaysa lahu xaal laysa lahu aanay u sugnaanin ninkan daalibkaa samaacun maqal minhu sheekhii uu wax ka maqlay walaa ijaasatan hadduu ka maqlo dee umama baahno ijaado hadday ijaasa jirtana ijaasau ka warina ijaasana isaga kama haysto dee waxna kamuu maqlin laakiin sheekhii qoraalkiisii buu helay oo dee uu garanaya khadkii kaas baa wijaado la ydhaahaa xukmu riwaayati biha werin wax lagu wariyo xukumkeed alriwaayatu bilwijaadati wijaado waxa lagu wariyaa min baabilmunqadici horta sanadkaasi ma xidhiidhsana shibha itisaal halaba ahaado ee laakiin inqidaac baa jira oo dee sheekhii kol haddaanu ka maqlin u ijaasayn aanu wax ku dul aqriin waxa weeyaan nooc inqidaac baa jira laakiin fiiha nowcu itisaal ee inqidaacan cidi ima dhaxayso waa wixii uu qoray oo imanka iyadana si waxdee kol haduu wixii uu qorayo kitaabadiisii ay tahay yar nooc xidhiidhna meesha waa jira ama shuba itisaalla way leedahay culimadna wax way ku wariyeen taas laakiin dee may odhan akhbaranii iyo xadahaniye wajadtu bikhadi fulaan ayaan arkay oo isagoo le xadahanaa fulaan can fulaan oo hebel khadkii iminka aan kutubta ku arkaynaa culimada waxyaalaha ay soo naqlinaya kutubtooda kuba soo naqlinayaan kolkol wixii dee aanay maqlin ama taasoo kale inay leeyihiin khadkii hebel baan saa ku arkay oo kaloon helay bal markaa wajadtu taas weeye haddaba alfaad اladaai yaquulu lwaajidu wuxuu odhanayaa wajadtu bikhadi fulaan aw qara'tu waan aqriyay bikhadi fulaanin kada markaasuu uma yasuuq lisnaad almatn sanadkiibu markaa xadaanaa fulaan can fulaan ayuu kaxaynayaa oo kaleo aduu bal wijaada idhaah walow dee waqtiyadii dambe ay wijaadadii ay noqotayba dadka badankooda waxay wax ku wariyaanoo dee kutubta intoodii badnayd waxa weeyaan riwaayo iyo samaac horta ma jiro intoodii badnayd laba maqlay ilaa min cusur xataa shicir yaro fiican ba buu tawdiixul afkaar saaxiibkii oo sancaaniya leeyahay oo uu ka warramayuu lahaa dee samaac waan doonaynay laakiin markanu weynayba man yufiidu alasmaaca bilismaaci aanu bilaadii kaba weynay ayaan rajacnaa ila alwijaadati wa minha nutalaqaa siran samaacal yaraaci u lahaaba ayaan wijaadadii dib ugu laabanay oo dee cid markaa samaac ahaan noogu faa'iidaysa aan bilaadii kaba weynay ayaan u laabanay wijaadadii oo dee kutubtii a'immadu ay kaba tegeen ee aada u kala dunaydoo samaac iyo riwaaya toban iyo sanad saasoo lagu wariyay aanu jirin bal ijaazadan caamkaa markan iskaba dhignayo taas oo dee looba laabmay iyadoo lagaba qaadnayo walow dee suuradaas ay cilmi ka qaadashadii ay ahayd laakiin sanad ahaan aad tiraadee xadaanii fulaan ood sanadkaagii sidaad ugu taxdo aanay keenin oo dee tuu jeeday ahayd in dee cilmigii halkaas de waxa weeyaanba badankiisa ay kaba qaateen almabxaث الثaaliثu kitaabaة اlxadiiثi wallah subxaanaه wa taعala wadaبhu wالتصniifu fiihi mabxadkii saddexaad wuxuu markaa uu dee u yaalay oo uu ku saabsan yahay waa ama uu yahayba kitaabat alxadiidi xadiidka kitaabadiisii qoraalkii xadiidka la qorayay wa dabduhu dabdintii la dabdinayay iyo watasniifu fiihi bal ta'liiftii ruuxu markuu dee heer gaadho aqoon uu yeesho uu dee uu u suurto gelinaysa inuu xalifo tasniiftii xadiidka qaybihiisa loo alifaye waxay adigu ama dee tasniif iyo taaliif lagaba imanayay taas buu mabxadkeedii yahay xukmu kitaabati baabkana kolley waxyaalo aada u badan oo dee ay qolooyinkii hore ama kutubta inooguba sugan mustalax oo uu sheekhu kaba tegayaa jirto sababtu uga tegayana xagga hoose ayuu kuba sheegay oo wuxuu leeyahay mowduucan waan si kooban baan isna u baxsinayaa waayo in badanoo qawaaciddii kitaabada xadiidka iyo tasxiixiide iyow gacantooday ku qoranayeen nusqooyinkii maqduuc faraha u weeyaane adigu tasxiixa iyaduna qawaaciddeeda in badan oo kaba midi waxay noqotay buu leeyahay ninkan muxaqiqa ama daadica muhimmadiisa zamankan kaas baa isagu dee waxyaalaha isaga kutubtii farta ahayd la tacaamulaya ayay tahay inuu hagaagna u dabdiyo uuna ogaado muhimmadiisa tahay ama markaa tafsiilaadka faraha badan ee meelahan kuba soo aroorayna wuxuu leeyahay dee dadkii iyagu istilaaxan ku takhasusayay bay iyagana muhimadooda noqonaysaa xagga marka la eego nuskooyinkii maqduudkaah ee qadiimada ah ama horeeyey la tacaamulkooda oo ujeeddadu baahid imika loo baahnaa dee kutubtan dabcis madbuuca ayaan haysanaa kitaab iska jaahisuun baan qaadanaynaa waxaa la arkaa dee inuu kitaabku mid aan dabdigiisu fiicnayn noqdo mid dabdigiisu fiicanoo taasna ruuxa doorashadiisay ku xidhan tahay inuu dabacaadka dee uu baltooda ugu mudan ee ugu asaxsan ee xagga alfaadeheeda iyo waxyaalahaasna loo cinaayaday dabdinteeda qaato ayay dee isaga doorashadiisay ku xidhanaysahay laakiin wax isagii imika laga doonayo xadiidkii inuu dabdiyo qoro oo bal markaa taa umuuraha badan ee halkan baabkan kuba soo arooray culimmadu ana ay kuba sheegeen uu kula markaa ku dhaqmo inuu barto uun mooyaane laakiin tacaamulkiisii iyo inuu isagu tadbiiqiisii taas badankoodu dee wax markaa halkan looga baahan yamaa saas u leeyahay waanuu ikhtisaarsanaya baabkan imika aan ka hayna iyo baabkaa hore imika ma baxsigaa iyada hore iyo baxsigan imika inoo dambeeya kolley meelaha ugu dhaadheer kutubtan khaasatan ronroon ee mustalaxay kaga mid yihiin meelaha ugu yar marka la eego xagga fahamkoodu ugu yar fog yahay ee ugu daqiiqsan ama ugu yar adagna way kaga mid yihiin abwaabta mustalaxa sababtuna waxyaalo badanoo umuuraha ka midi waxaan imanka mumaarasaynayno oon ku dhaqmayno maaha waa waxa dee bal markaa hore loogu markaa loogu dhaqmi jirayoo taasna kolley waxaad gacanta ku haysteed adigu fulinayseed tadbiiqinaysa waxa kale way kala sahlan yihiin se sheekhu waa inoo soo ikhtisaariya umuurihii oo dhan badankooda waa kaba tegay xukmu kitaabati alxadiidi ikhtalafa asalafu selafku way iskhilaafeen min alصaxaabati wataabiciina asxaabtii iyo taabiciintii ka mid ahaa fii kitaabati alxadiidi xadiidka qoraalkiisa waa dadkii hore saxaabadii iyo taabiciintii iyo bal xadiidka qoraalkiisaba la qorayo iyo taas bay iskuba khilaafeen calaa aqwaalin aqwaal baana isugu khilaafeen fakariha bacdu bacd asaxaab ama salaf way nici jireen oo waxay dooni jireen in la xifdiyo uun xadiidkii aan waxba la qorin minhum kuwa waxaa ka mid ah ibnu cumara wabnu mascuudin wa zaydu bnu haabitin qolooyinkaas baa kaba mid ahaa waabaxa bacdun barhkoodna way banneeyeen qoraalkiisa minhum cabdullaahi bnu camrin wa anasun wa cumar bnu cabdilcasiis isagu waa u amray oo dee walow isagu waa taabiciya uu amray in laba qoro culimmadii waqtigiisii buu yidhi xadiidkii rasuulka dayaaciisii baama kaa baqanayaaye qora oo wixii agtiina kuba sugnaa qora ayuu yidhiba isagu amar baabu ku bixiyey isagoo markaa amiira almu'miniin ah iyo wa aktaru saxaabati asxaabta intoodii badnayd uma taasi waa khilaaf horoo qadiimahaa uma ajmacuu way ijmaaceenoo bacda daalika khilaafkaa hore dabadi calaa jawaasiha kitaabadu inay bannaan tahay baldee laga maarmaan iyo loo baahan yahayna taas bay ku ijmaaceen wasaala meeshii waxaa ka baxay oo suulay alkhilaafu khilaafkaa hore qadiimka ahaa uu suulay walow lam yudawan ilxadiidu haddaan xadiidka la qorin filkutubi kutubta aan lagu qorin oon lagu tadweynin ladaaca wuu lumiba lahaa dayacmi lahaa fi lacsaari almutaakhirati samanadii dambe laa siyamaa fii casrina gaar ahaan samankeenna balde iyo cusurtii kaba horeysayba waxayna soo gaari lahaa may jireen haddaan xadiidka la qorina kitaab xagga kitaabadiisa kuba tacalluqsan ama sababta dee meel la iskuba khilaafay iskhilaafkan la iskuba khilaafay in la qoro ama xukunka kitaabadu sababtiisii maxaa keenayba ayaa wax loo baahan yahay hadiyo goor xifdigina wax laysku hadlayn kara ma aha de haddii bal markaasna casrigaasba xifdi laysku hadleeyo cusurtii ka dambeysay ee xadiidka la gaadhsiinayay taasna iyadii xifdiis dee way adagtay in lagu wada gaadhsiiye xadiidkii maxaa keenayba in layskuba khilaafo hadda dee khilaafkii ma ah waa kolle wou inoo ishaaray sababtana wuu sheegi doonaa cahdigii rasuulka way jirtay dad qori jiray bal rasuulka ilaahay baaba idmaysta inoo soo socota intii ka dambaysayna waaba la qori jiray walow dee kitaabadu waqtigaa hore dabadeed ay aada u faafto markii dambe ay noqotay tadwiintu qarnigii koobaadba madaxiisii kollay dee kitaabadiina ay bilaabantay kutubta taariifteedna qarnigii labaad baa qaybihiisii hore ay bilaabmeene laakiin waa khilaaf qadiim oo horeeyey taas bay ahayd oo dadka badankooduna wax kitaabadaba aada u sugaya ay kuba yaraayeen ayaa jirtay bal markaas sababtii khilaafka wa sababu lkhilaafi khilaafka sababtii fii xukmi kitaabatihi xadiidka qoraalkan la qorayo xukumka uu leeyahay khilaafkan layskuba khilaafay sababta uu leeyahay waxa weeye annahu shaaniya waradad waxa soo aroortay axaadiisu axaadiis mutacaaridatun iska hor imanaysa iscaaridaysa fi libaaxati wanahyi xagga bannaynta iyo nahyiga oo axaadiisee aan ka qaadanayna inay bannaantahy in la qoraa iyo kuwa uu ku sugan yahay nahyin laysu diidayo qoraalkii labadaabaa yimi markaa tan baa keentay culimmadii inay dee axaadiistaas sababdee jirta daraaddeed ay waqtigaa hore ay isugu khilaafaan xukumka markaa xagga kitaabada iyo qoraalka wa minhaa waxaa ka mid ah axaadiista xadiisu nahyi nahyiga xadiidkiisii oo ah maa rawaahu muslimun ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala laa taktubu qaala annahu qaala laa taktubu ha qorina canii xaggayga shay-an wax ila alqur'aana qur'aanka mooye wax kale aniga hayga qorina qur'aanka un mooye waxa kale haygaba qorina waman kataba ruuxa qora canii aniga shay-an waxiga qora shay kaasoo hayra alqur'aani qur'aanka aan ahayn falyamxuu ha tirtiro taas xadiidkaasaa jira oo saxiixa muslim ku sugan oo rasuulkii ilaahay bal xadiidkan dee saa imaka inoogu sugan uu diiduu nahiyey qur-aanka mooye wax kale waa axaadiistiisii markaa dawaayo waxa kale noqonayaan in lagaba qoro baluu amray ciddii waxa weeye dee ka qortay waxaan qur-aan ahayn inay masaxaan oy tirtiraan taas bal waa xadiidkaas muslim baa wariyey xadiisulibaaxati xadiidkii bannaynta oo ah isaguna maa akhrajahu shaykhaani bukhaari iyo muslim waxay soo saareen ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala halkana annahu kolley qadaran baa jirtu isaguba casharka maanta aan ku arki doono annahu qaala inuu yidhi uktubuu qora liabiishaahin ninka abiishaah u qora anaa xadiid buu dheer intii ugu dambaysayba weeye waana khudbaddii rasuulka ilaahay kaba jeediyey maalintii fadxu maka ee dee waxyaalo badan oo kala duwan rasuulku uu dadka ugu caddeeyey xurmada beydkii ay kaba mid yihiin bal markaasaa markii uu dhammeeyaa nin reer yamaneed ahaa kunyadan loo la odhanayay abushaah la odhanayay ayaa yidhi ii qora rasuulkii ilaahu khudbadan dee cilmiga kulansatay ee tii buu doonay inay u sugnaato kitaabo uu ku haysto si aanu u iloobin markaasuu yidhi rasuulkii ilaahu ii qora oo markaasaa rasuulku yidhi uktubuu liabishaahin waa khudbadiisii maalintaas u qora abishaah buu yidhi waa isagoo rasuulkii ilaahay fasaxay qoraal waxaan la qorayaa qur-aan muu ahayn khudbadii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh jeediyey ee uu fadxu maka maalinteedii uu jeediyey bay ahaydba wahunaaka meeshaasna waxaa jira axaadiidu axaadiis ukhraa kale fii ibaaxati alkitaabati oo kitaabada bannaynteeda axaadiis kaloon kan ahayn oo kuba timi ayaa jirta dee kolleyna waa masale culimmadu ama khaasatan raggan dambe oo dhan dee adigu tameeye raggii horeba waayo wuxuu leeyahayba khadiib albaqdaadi kitaab madbuuco taqyiid ulcilmi laydhaah buu leeyahay waqtiyadeedna dambena nimankan mustashriqiinta ee dee markaas had iyo goor ducuuntooda iyo shubahaadkooda ay bateen dad badan oo dee dacaafku iimaankooda uu daciif yahay ama dee magac islaam leh laakiin iyaga thaqaafadoodii un wata oo iyaga ra'yigoodii ku celcelinayo ama toodii raacaya ama ay soo baxeen waa dee mawduucay dee culimmadu kolley aada u dheereeyeen ay baxtiyeen oo barhkood kutubtooda mustalaxa qayb dhan oo ka mid ah sida cajaaj khadiib kitaabkiisan usuululxadiis oo kale dee safaxaadka hore oo dhan oo dee safaxaad badan ah kolley mawduucan kitaabada ayay mucaalajadiisa ama ka hadalkiisu ahayd qolooyin kalena oo khaasatan raggan dambeeda dee intii ay soo baxday waxyaalahan ducuntan khaasatan ninkan dee jolad zahar laydhaha mustashriqa iyo amsaashi ay kaba dhigeen mar damba un in la qoray axaadiistii oo jeedadu markaa wax lagu kalsoonaan karaaba aanay jirin waa wax mar dambe un la qoray oo waqtigii hore la qorin saa daraaddeed dee ma lama hubo lama axaadiis wax lagu kalsoonaan karaba inaanay ahayn axaadiisi oo rasuulka ilaahay kalaamkiiba aan laba hubin inay tahay iyo taas culimmadu waa masale ay kitaabadeeda badiyeen oo kale adiladeedana ay meelaha ku soo qaadaan yar dheereeyaan oo cajaaj kitaabkiisa usuulxadiis oo kitaab madbuuca iyo dee kaasba kolley qaybta hore uu aad u yar uu hadalka ugu dheeriyay mida isaga iyo nurudiin citri iyo amsaasha ama rag badan oo kaba mid ay kaba hadlaan marka dee kolleyna way baantao axaadiisa iyagun way soo arooriyeen guud ahaanba wixii halkaa kuba soo arooray waqtigii rasuulka wixii jiray iyo bal saxaafta xasdi cabdillaahi bni camrin waqtigiisii saxiifa saadiqa ayaa jirtay oo kale dee saxiifatu hamaam abi hureyre axaadiistii weeyaan oo iyaduna qarnigaasun way jirtay saxaafataasna barhkood dee waa saxiifa saadiqa iyo taa hamaam iyo waxyaalo maxfuud iyo kuwo kaleba suxuftoodii oo dee kitaabadu inaanay waqtigan qarnigan koobaad dhammaadkiisii markaa cumar binu cabdicasiis amreye zuhriya amsaashii wuli ururiya inay waa wax caama ayay taaseydo amarkii dowladda bal markaas dee dowladduna ay kuba bixisay amar ama amiir almu'miniin laakiin kitaabadu waqtiga aad bay ugaba horreysay kitaabaad kala duwanna way jirtay oo dee markaa axaadiis badan oo kala duwan laba qoray oo dee san ay mustashriqiintan kolley taas wax dee taasi iyaga cusub maaho la qariibsado waxa iyo wax ka weynba dee waaba waxaan ay uga qorayeen islaamka ay una baranayeen intooda badani waa si ay u dacaniyaan si ay dee waxyaalo uun bal markaas dadkii ay uga saaraan ay u shaki geliyaan taas bay ahayd been haddaba axaadiis kala duwan oo kale ayaa jirta oo dee khadiibna taqyidu cilmigiisa iyo dee raggan kaba dambeeyeyna kutubtooda ay kuba soo naqliyeen minhaa waxaa axaadiistaasna ka mid a alidnu licabdillaahi bni camrin fasaxi uu rasuulka ilaahay u fasaxay cabdillaahi bni camrin waayo cabdillaahi bni camrin baa qori jiray rasuulka ilaahay wuxuu ka maqlaba saa daraaddeed baa abuu hurayra uu isagoo dee ahaa xaafidkii saxaabada uu yidhiba axad rasuulka ilaahay asxaabtiisa ka mid oo iga axaadiis badnaa ma jirin aan cabdillaahi bni camrin ahayn isagana wuxuu taa ku cileeyey isagu uu qori jiray anigu maan qorayn anigi markaa waxbaan kala iloobi karaa isagise wax kasta waa qorayaayo wixii inay kama baxsanayso waa wuxuu yaalla oo u qoranba bal markaasoo rasuulka ilaahay baana u idmayo kol dee la yidhi waa rasuulka ilaahay waaba basharo dee cadho iyo kol uu cadhoonayo uu cadhadaa kuba hadlaana way jirtaa iyo kol uu iskaba dee aanu cadhaysnayn ee wax kastoo rasuulka ilaahay afkiisa ka soo baxay maad qoraysa uu rasuulka ula soo laabmay intay hadalkaa laguba yidhi ayaa uu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh ku yidhi haa qor afkiisa intuu ishaaro yihi waxaan xaq ahayni kama soo baxayayo fii xaalati rida iyo fii xaalati qadab rasuulka ilaahay cismaa rabbi u sugay oo waa macsuumo inuu wax baadila iyo waxaan xaq ahayn iskaga hadlo taas omaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa taas baa ilaah baa ka dhowray marka wixii afkaa ka soo baxaaba xaq weeye qorbu ku yidhi ku sheegayaana waa kaa bal haddaba kol haddii axaadiidtaa iska hortimi jirtay seebaa waxa weeyaan loola tacaamulaya axaadiistaas oo imika ee aan ugu camal fali karnaa dhammaan kolleyna waa tii aynu soo maray kitaabka xaggiisii hore aan ku soo maray mowduucii ama baxsigii ahaa mukhtalifuulxadiid markay axaadiis iscaarido bal khadawaadka iyo sida bal tacaarudkaa lagaba yeelayo sida lagu xallinayo sida bal axaadiistaas dee loogu dadaalayo horta in lagu wada camal falo haddii la keri waayona dee sida dariiqada soo ama khadawaadka soo raacaya horeynu usoo maray markaana waana tii bal midkan ayuu halkana dee iyadoo camal iyo mid ahaan imika inoo soo naqlin dee waxyaalihii la yeeli jiray mid ahaan weeyaan aljamcu bayna axaadiisi alibaaxati wanahyi jamcin waa waxa ugu horeeya axaadiis hadday iscaarido lagu dhaqaaqo jamcin la jamciyo axaadiistii ibaaxada iyo axaadiistii nahyiga dhexdooda jamcintii la jamcinayay laqad jamaca way jamciyeen alculamaau culimadu bayna axaadiisi nahyi walibaaxati axaadiista nahyiga iyo axaadiista ibaaxada calaa wujuuhin wujuuh bay ku jamciyeen waa marka iyagii dee bacd alculamaa way jiraan xadiidka muslim ee horeba cileeyey oo ku cileeyey inuu mowquuf yahay oo abu saciid alkhudri ama abaa saciidun uu ku taagan yahay ee rasuulka ilaahay ba aan u gaadhsiinayn oo haddii taa la yidhaaho axaadiistiisii uu fasaxay rasuulku ku baneeyey in la qoro wax caaridayaaba markaa ma jirayaan oo xadiidkaasi haddii la yidhaho waa mowquuf bacd alculamaana waa tii ay dee iyagu waaba markaas dariiq ay mareenba oo la arko bukhaari iyo bal dee suyuudi alfiyadiisii oo kale markaas oo mustanidulmadci xadiidu muslimin laa taktubu cani markuu taas soo sheegay ayaa muxuu ihi fabacduhum acalahu bilwaqfi culimmada bacdigood waxay ku cileeyeenba inuu mowquuf yahay macnaa kalaam abi saciid yahay dee kol hadduu kalaam abi saciid noqdona rasuulkii ilaahay idankiisan cabdillaahi bni camrin uu fasaxay qowlkiisanu yihi uktubu liabi shaahin iyo umuurihii kale iyadna rasuulka ilaahay xaggiisa kaba yimid kitaabada ku tacalluqsanaayo idankeed wax caaridayaa ma jiraan waa qowl saxaabiy de qowlkii rasuulka ma caaridi karo marka hadalkiiba waa dhammaaday kaasi waa ijtihaad ama qowl saxaabi ayuu noqon bal haddii aan taa la odhan xadiidka muslim baa isagoo musnad ahaan soo saaraye waa tan qaala bacduhum markaa balkood waxay yidhaaheen alidnu idankan bilkitaabati kitaabada la isu fasaxay waa liman shaksi buu u sugnaaday khiifa la cabsaday nisyaanuhu ilowgiisa alxadiida xadiidka lilxadiidi uu iloobo oo ninka looga baqanayo xadiidka inuu ilooba xifdigiisu xifdi aada u sarreeyo aanu ahayn kaas waa dee inuu qorto waa isagaa loo fasaxay marka muxuu noqon laba xaalay ku kala xambaaran yihiin weeye axaadiistii wanahyu nahyigiina waa liman shaksi buu u sugnaaday amina ka aamin noqday an nisyaana ilowga isagu aaminka macna xaafid ah aada u idqaan badan ilow aan ka baqanayno xaggii inuu iloobo ka aamina wakhiifa caleyhi loogana baqanayo markaa weliba ibtikaalu ictimaadkiisa cala alkhad dee nicmadaa weyn baa rabisiiyo xifdigaa aada u sarreeya ah ee aanu wax iloobahayn ee uu ka aamiyey inuu wax iloobo marka hadduu wax qortana waxa dhici karta inuu xifdigiisii dee haddii inay shay kastaaba oo dee waxyaalahan jiraba mumaarasada iyo badshashada wixii la badsado ayaa uu ku kobcaa haddii dee caam aada ku camal fali weydo dee isagii mubaarasa iyo waxyaalahaasi aanay jirinna wixii uu nuqsaamaa wax kastaaba waa sidaas oo dee imika ninkii doonayay inuu socod dee arama uu noqdo ruux orodyahan oo kale inuu taas tadriib badan ku qaato had iyo goor gacanta ku hayo had iyo goor badsado orodkii ayay noqon ruuxii doonayay inuu kaatib noqdo oo kale waa kitaabada badan had iyo goor wax qoryaa markii dambe wixii ay u sahlanaanayaan u fududaadayaan xifdigana sidaasay culimmadu yidhaahaan sida dahabiya ay yidhaahaanoo dee kitaabkiisana dibu nabowi oo bal markaa hadduu dee ruuxu doonayo xifdi badan inuu yeesho wax xifdi badan isagoo wax badan had iyo goor xifdiya ayaa wixii aguu tacawudaya mumaarasay noqonaysaa wixiibaa naftiisiibaa dee qabatimayso markaa uu u fududaanayo u sahlanaanaya laakiin hadduu wixii faraa ka qaado intii horena uu iloobaya oo xifdigan badan ayaa wixii uu ruuxu xaafid ku noqdaa taasuu kuba noqonaya shay kastana waa taa isaga taasunbuu lagu uu ku noqon ayuu wixii dee ay ugu sugnaanaysae caado ugu noqonaya iyo wuxuu sahlan oo hadhow u fududaadan haddaba ruuxan oo kale dee hadduu inuu maxfuudkiisii un wixii maye qoray uun uu maye maktuubkiisa uu ictimaadsado oo hadhow xifdigiisiba saa uu ku nuqsaamo looga baqanayay aaminna ka ahaa nisaan ayuu kana ku xambaaran yahay taasi waa bal markaa laba wej baa lagu kala xambaaray marka macnuu wuxuu noqonaya axaadiisii wax tacaarud oo ka dhexeeya ma jirto wa qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaheen jaa nahyu nahyigu waa yimi xiina waqtigii khiifa la cabsaday ikhtilaaduhu xadiidka rasuulku iyo waxyaalahaan qur'aanka ayn inay ku darsamaan bilqur'aani qur'aankii oo waqtiyadaa dee waxyigu soo degayay dadkii weli aanay dee marka la eego intay dee ama islaamkooda ha cusbaanado ama dee waqti hore haba ahaadeene usluubkii qur'aanka iyo usluubkii axaadiistii aanay dee hagaagba u kala soocin markay meel keliya ku wada qortaanay ninkii qur'aanna qortay xadiisna qorto waxaa dhici kar layd inay dee qur'aankiiba waxaan sidaa ka mid ahayn la raaciyo markaa taas baa deeto si aan ikhtilaadkaasi u dhicin qur-aankii waxaan ka mid ahayn aanu u raacin oonu ugu soo beerin ayaa uu rasuulku nahiyey in la qoro uma jaa lidnu taasi oo markii hore idankii iyo fasaxii baa yimi bilkitaabati xiina umina daalika markii dadkii ay tacawudeen usluubkii qur-aanka ay barteen ee dee aanay dhicin aanay markaa dhacahayn markaa in usluubkii qur-aanka iyo axaadiistiiba iskaga darsamaan taa laga aamin noqday ayaa idankii iyo fasax yimi wacalaa hadaa iyada kan dambe haddaan qabannoon qaadanno qowlkan dambe yakuunu nahyu mansuukhan markaa nahyigii mansuukh buu noqon axaadiisan kale idanka iyo ibaaxadu ay kuba timi ayaana nasakhaysaa bal calaa kulli xaalin waa waxa maanta haddii aanu taa tadwiinkaasi dhicin namaba soo gaadheen khilaafkaasna waa suulay kitaabadna bal dee mubaaxun may noqone waxaan laga maarmayn baabay noqotay oon looga maarmayn cilmiga tadwiinkiisii si uu dadkii dambe uba gaadho loo xifdiyo loo ilaaliyo maadaa yajibu calaa kaatib alxadiidi xadiidka ninkii qorayey ee isagu qoranayay bal maxaa waajib ku ah halkan waa meelahay dheereeyaan kutubta kale dee waxyaalana kayfiyaadkay u dabdin jireen iyo umuurihii iyo waxaasna ay nooguba sugan tahay sheekhuse halkan in yaroo kooban aan ku fahmayna uun buu inoo soo qaadaya waxyaalaha hore ee dee imika aan baahi sidaasoo loo qabaaba jirin inuu ruuxu macrifo unu yeesho bal culimmadu waxay la iman jireen iyo siday axaadiistooda u dabdin jireenna nicmadan aad maanta kuma jirno oo ah kitaab kolba jaahis aad iska qaadanayso nooca doonaysay baad helaysa isagoo iska diyaaro kulfo badan aan lahayn oo culays badanna aan lahayn adiga hawl badani aanay ka gaadheen bal qiimihiisu dee iyaga toodii marka loo eego iyo inaga iyo aanu iskuma dhoweyn bal markaa taas nicmada dee hayaynu kuma jirnaaye laakiin sidaan u aragno bal cilmiga siday nagu soo gaadhsiiyeen iyo siday u dabdinayeen iyo siduu ruuxu nuskhadiisan markuu qoranayo uu taas ay iyo bal waxay la iman jireen iyo siday ku saaxi jireen iyo umuurahaasi waa umuuro aad u adigu muhima haddaba taasna waa wax taariikhdii riwaayadaba gelaysa bal maxaa waajib ku ah ninkii xadiidka qorayay yombaqii waxa habboon calaa kaatib alxadiida xadiidka kii qorayay waxa u habboonoo dee la gudboonba an yasrifa inuu iilo oo uu ku u duwo oo uu dee u jeediyo himmatahu himmadiisiiba ilaa dabdi ujeeddadu dee himmadiisii sare inuu u jeediyo oo u leexiyoba ilaa dabdi xadiidka dabdintiisa taxqiiqi taxqiiqiisa iyo sugidiisa shaklan xarakayn iyo wa naqdan dhibcayn taasoo yu'manu la aamin noqonayo macahumaa waa shakligaa iyo naqdigaa maciisa allabsu dhehgal iyo ishtibah inuu yimaado oo macnaa ninkii xadiid qoranayay dee bal markaa uu qorayo horta waa inuu xadiidkii waa kalaamkii rasuulka dee waxa weeyaan khalal iyo saa taxriifka iyo tasxiifna inuu ka dhowra waa wax lagama maarmaana haddaba himmadiisaba inuu u duwo oo uu aada ugu ihtimaamo siduu xadiidka u dabdin lahaa dabdintii maxaaba keenaya taxqiiqii xaraka wixii dee halkii u baahnayd ee dee khaasatan labsi kaba imanayay dhibcihii iyada waqtiyadaada hore kolkol bay dhibca iska fudaysan jireen laakiin intan dambe dee ama baryahan dambe daruuri bay noqotay iyada wax kastaba xarakada waa laga tegi karaa laakiin dhibcaha iyada lagama tegaye iyo xagga dhibcaynta ee dhibcihii loo yeelayo kelimaadkii ba'dii ta'dii wixii dhibcihii kala soocaya xuruufta inuu taa u dadaalo oo uu aada ugu ihtimaamo oo heer macnaa dee shakligiisaasi iyo naqdintaasi ay noqoto yu'manu macahum allabs macoodu waa macahum ada u jeeda maca shakli wanaqdi labsi wixii uu dheeh galo xarafkii ama kelimadii kelimo kale ay u eekaato laga garan waayo iyo taas looga aamin noqonayo wayushkilu wuxuu xarakaynayaa almushkila ka isagu ishkaalka leh laasiyamaa weliba gaar ahaan asmaa alaclaami dadka aclaamta ah ama may aclaamta waa magacyada taas dee aclaamta nafteedii baaba taasune waa asmaadii aclaamta ahayd ayaa waxa weeyaan ayaa weliba si khaas ahaan inuu u sii ihtimaamu xarakeeya macnaa halkan waxay leeyihiin khaasatan ruux hadduu mubtadiyey dee waxaabuu u baahan yahay markuu axaadiista qoranaya dhammaanba inuu wada xarakeeyo dee waana masale ay soo qaadaan culimmadu sheekuna wuu soo ikhtisaarsanaya umuurahan laakiin ruux hadduu dee macrifo bal culum alcarabiya wax kaba leeyahay oo dee aqoon carabi uu leeyahay oo uu bal markaas ku garto kelimaadkii xarakadoodii ku kala sooco ee ciraabtoodii oo umuurihii kale laba xidhiidhayay marka caynkaasta xarakadii uu kelimo kasta xarakaynayay baahi sidaasoo loo baahan yahay ma jirto laakiin markaa muxuu yeelayaa wixii ishkaal leh ee hadhow qalad kaba imanayo ee ishkaal kaba imanayo taa ha xarakeeyo wixii aan ishkaal lahayn ee dee qawaaciddii carabidabaad ku garanaysa ee aad icraabtii iyo waxyaalaha waxba dee taasi ruuxa mubtadigaa mooye ruuxa kale yar aqoontaa leh isticmaal carabina leh iyada taasi kol hadaan wax ishkaal lahayn baahi loo qabaa ma jirta buu leeyahay wixii mushkilkaa maxaa kaba mida magacyada magacyadu waa ishkaal badan yihiin icraab iyo dee naxwo iyo sarfi aqoon saro ruuxuu leeyahayna magacan sida loo aqriyayo icraabta ugu dambaysaa taasi iyada waa xaraf xarake keliya ee laakiin kelimadan ama magacan sida loogu dhawaaqayo kuma garanayo wax qiyaas kala maaha saa daraaddeed iyada waa qaladkaa badan taxriifku in badan buu xaggaa kaba yimaadaa wax kugu hanuuninayo aqoontii kaleed lahayd ee carabi aad u lahayd ama culumulcarabiyana ma jirtood aad ku garan karta sidaad ugu dhawaaqi lahayd markaa taa weliba waa in loo sii ihtimaamo kuwaasi ishkaal bay leeyihiin iyada la xarakaysto dhammaanteed liannaha asmaadan aclaamta iyo waxyaalahaas laa tudraku laguma haleelayo bimaa qablaha waxa ka horeeya walaa bimaa bacdaha waxa ka dambeeya oo iminka kelimaadkan dee kitaabka inoogu yaalleen aqriayno waxaa la arkaa dee culumtii carabida ahayd khaasatan naxwadii iyo sarfigii kelimadii qiyaaskeediiyo san ugu dhawaaqi lahayn baan ka qaadanaynaayo xaraka la-aan baynu saxaynaa laakiin markay magac noqoto magacan sad ugu dhawaaqi ma magacan ma mustaqar baa musama oo mukabar dee qawaacidda carabida kuuma sheegayso haddaanaad xifdisayn magacan isu ahaa oo asiid iyo usayd daalkaa xarakadiisa inaad ku garato mooyaane laakiin sidaad u dhawaaqayso culumtii kale kuma haleelayso wax qiyaasgelaya maaha qiyaasgelaya maaha salaam iyo salaam xarakada icraabtu waa dee wax sahlan laakiin ma mushadad baay oo laamtiisu way shadantaysaa magacyada carbeed ay u badnaayeen mise waa mukhafaf oo culimmadu ay intaa soo tiriyeen oo kale inta dee salaam kuba timi iyadana wax qiyaas kuu gelaya maaha waxaad inaad aqoon kale u yeelato mooye haddaba kuwa ishkaal kale in qiyaasgelahayn iyada taas ee wax ka horeeya ama wax ka dambeeyo kugu kugu markaa kugu hanuuninaya sidaad ugu dhawaaqi lahayd aanay jirin kuwaas weliba in xarakadoodii loo dadaalo oo la wada xarakeeyo wa an yakuuna khadduhu khadkiisu waa inuu noqdo waadixan mid cad oo muuqdo waayo maanta hadduu dee wax khadkiisiiba garanayo uu yaryareeyo taasoo kale berri waa weynaan karaa kitaabkana ama isaga ruux kale u gaari karaa ama isaga ama waqti dambe oo indhadareeyu intan kaba weyn yahay oo araggiisa ka kooban yahay ayaa iman doona khad waadixa cad ha kuba qoro weliba calaa qawaacid alkhadi almashhuura khadku qawaaciddii uu lahaayee mashhuurka ahayd waafaqsan oo ku toosan wa anlaa yastalixa linafsihi waa inaanu naftiisa u samaysan istilaax yastalixa aanu u samaysan weeyo onuu yeelan linafsihi istilaaxan istilaax khaasan gaara oo biramsin ku sugan ramsiya ishaaro laa yacrifu naasu dadku aanu garanahayn macnaa waxa weyan kitaabkiisa markuu qoranayo dee waxa weeyaan kitaabkii isagaaba qoranayee laakiin haddana kitaabkii inay wax markuu isagu waxa weyan waa gacmo kaluu gaari karaa saa daraaddeed istilaax u gooni uun oo isagu halkan istilaax ka dhigtay uu calaamaad iyo rumuus iska samaystay uu isagu garanayo ujeeddadii uu ka lahaa laakiin dadkii kale kitaabka arkay aanay garanayn taas waxba yaanu samaysanin haddii uu samaysana waa inuu kitaabka meel ka mida caddeeyo ramsigaa wuxuu uga jeedo oo kitaabka weliba xaggiisa horaa roon inuu ku caddeeyo haddaan sidaa idhaa taas oo culimmaduba dee rumuus bay leeyihiinoo wadin arkay kutubta nimanka taraajimta oo kale ama kutubta axaadiista qaarkood oo kale haddaan qaadano jaamicu sakiir iyo dee kuwa lamida jaamiculusul labada dariiqaba uu jamciyeybe ramsi iyo ramsila-aan beeb waa xuruf bay dhigtaan iyagoo ay waxyaala ay tilmaamayso oo bukhaari markay u jeedaanba kha bay dhigtaan waa ramsi muslim oo kale markay u jeedaan miin bay dhigtaan waa ramsi laakiin dee taasi kitaabka xaggiisa horuu ku xusan yahay cidda kha'da loola jeedo cidda miimka loola jeedo ta ma haddii lagaba cabiro iyo kaaf iyo wax xaraf kale ciddii loo jeeday oo ramsigi waa ramsi la caddeeyey inta badanna rumuustaasi waxay iska noqotay dee isticmaalkoodu ma batay kutub taraajim iyo kutub xadiidba ma ku batayba bal kutubta fiqiga dee ayaaba aan arkaynaa walow dee iyagoo dee magacyo xuruftaasoo googo-onay barhkood ay dee istilaax kaba dhigtay inay culimada qaarkood ay uba isticmaalayaan oo dee waxa weeyaan oo kale taas kutubta fiqiga shaaficiya keyrkoodba way kuba sugan tahay laakiin wax dee iska caamay noqdeen oo marka horena kitaabkii laguma sheegayo ee haddaba hadduu xataa dhiganayo ha sheego weeye haddii kalena yaanu dee ha iskaba daayeen ramsigaas wayanbagii waxa habboon an yuxaafida inuu ilaaliyo clى kitaabaة الصلاaة والتaصriim عlى النabiyi slى الlه عlيه وasلم inuu qoro saligaas rasuulka ilaahay laguba saliyayo isagoo weliba salaamtiina raacinaya kulamaa jaءa dikru markastoo dikrigiisu yimaado oo dee qoraalkan waxaad qorayso markaa rasuulka ilaahay dikriga yimaado haddii aad iskagaba boodo dee ajrigii salligaasi waa kaa maqan yahay haddii aad intaad qorto adigoo weliba u qasayo salligii say dee culimmada qaarkood yeeli jireenna nudqina xataa markaa raacinaya waa ajrigaagii oo soconaya salligii rasuulkee ahaa ninka rasuulka ilaahay markii kuba salliya in ilaahay toban goor kuba salliyayo dee waana sii xufaadii barqaaniya raggii lahaahay lahaayeenba waxaa dee xadiidkaba aanuba qoraynaaba dee waxaaba kaloon rajaynaynaa dee ajri baan kuba rajaynaynaa bikatibi salaa rasuulka ilaahay salligiisaa si aan qoraynoo kale haddaba waa inuu ilaaliyo taa aan u fudaydsan ajri weyn baa ugu jira oo bal deg dega markaasuu wakhtigaa helayo ee ha ku dadaala inuu qoro kulamaa jaa dikru markastoo dikrigiisu yimaado oo walaa yasama waa inaanu ka caajisina min takraari daalika kaa noqnoqodkiisa uu soo noqnoqonayo inuu ku celceliyo ta aanu kaba caajisin walaa yataqayada aanu ku xidhmin ku qaydmin fii dalika xagga waa fi kitaabati salaati wey fii dalika waa fii kitaabati asalaati watasriim bima fi lasli asalka waxaa ku sugnaa in kaana naaqisan hadduu naaqas yahay halkana wuxuu u wadaa dee adigu kitaab baad qoranaysaa kitaabkaagii kitaab kale aad ka qoraysaa nusqo kale aad jirta tii sheekhyadaadii baad ka qoraysaa haddaba nuskhadii sheekhyadaada haddii aana marka rasuulka dikrigiisu yimaado salliga rasuulku aanu kuba sugnayn ha odhanin dee anigu kitaabkan baa wixii ku sugnaa aan warinayaayo dee markaa aan kitaabkayga mee ku qoranayaayo intii ay qoreen unbaan qoraya ina waan ka tegi taa ha ku qaydmin buu leeyahy tani meelihii lagu qaydmayey maaha tani waa waxaad la imanayso waa waxaad cibaadana ah aad lana imanayso ee xataa hadduu asligii ka maran yahay oo ay ka tegay asalkii adigu qoro taada aada qorayso waayo culimmada barhkood baa dee kitaabada iska dayn jiray walow ay afka ka odhan jireen kolkol iyagoo asalkoodu haddii aanu halkan aana cibaaradii salli kuba sugnayn laakiin riwaayaba maaha riwaayada wixii kale riwaayo aha caadi asalkaagii ku kaaftoon waxba ha ku korkordhin intii dee kitaabkii kaleed kaba qoranaysa kuba sugnaa laakiin tani wax dee riwaayo ku xidhan maaha oo wax ilaahayna amray cibaadadayno ah markaa la kaalayn wey wakadalika saasoo kale waxaa sanaahu cala allahi subxaanahu watacaala ammaantii rabbi la ammaanayey oo de ay tay inaad raaciso markaka caza wajal markastoo dikriga ilaahay yimaadiyo wixii la midkaa wakadalika ataradi wataraxumu cala asaxaabati waalculamaai taradigii macnaa loo dalbayay ilaahay inuu ka raali noqdo radia allahu canhuba ama canhum wataraxum iyo naxariistagti iyadana loo dalbayey in ilaahay u naxariisto cala asaxaabati walculamaa asxaabtii culimadii oo ladee raximahullahu la odhanayay dee kolleyna waxaa la iskaba cadaystay asxaabtana in taradiga lagu khaas yeelo dadkii ka dambeeyena raximahullahu laba yidhaah walow aan maanic ku jirin axad dambaba inaad radia allahu canhu la yidhaaho waxba maanicoo ku jiraa ma jireen bal taasna ujeeddada wuxuu leeyahay marka dikrigoodu yimaado iyadana raaci saxaabigii ha noqoto dadkii kale haba noqoto taas cibaarada wayukrahu waxaana la nacay oo karaaha ah aliqtisaaru gaabsasho cala asalaati waxdaha salligoo keliya lagu gaabsado aw itasliimi waxdah ama salaamtii oo keliya lagu gaabsado taasi waa wax karaaha oo muxuu wadaa ilaahay wuxuu ina yidhi saluu calayhi wasalimuu tasliima allahuma salli wasalim wabaarik caleyh bal markaa taamayna yidhi haddaba ha kala qaadin buu leeyahay oo haddaad tidhaahid calayhi asalaamu oo keliya waa salaamtii baad la timi salligii waad ka saartay haddii aad tidhaahno sala allahu calayhi oonaad wax kala raacinna salligii salaadii baad ku gaabsatay salaamtii lama socoto naskii qur'aankana way wada socdeen haddaba ha kala reebinoo midkoodiiyo in midkood laga gooniye lata kale karaahay kuba tiriyeen bal dee kale kalaamna ahlucilmiga waa jira halkanna waa dee adabtii kitaabada ee dee meel aad ugaga habboonoo culimmada ay kuba baxsiyaan waa jira ama ha noqoto kutubta adkaarta iyo waxyaalahaasoo weliba iyadana looga badan yahay oo nawowba masalada wuxuu kusoo qaadaa kitaabkiisa adkaar waanu soo qaadaa bal dee karaahada iyo waxa jira iyo bal taas oo kale kolleyna dee xukunka markay karaaha kaba imanayso waxay yidhaahaanba ama ay tahayba wixii nahyi maqsuudi uu ku soo arooray ayaa karaaha ah haddaan nahyigu maqsuud ahayna oo dee khilaaf lawliya waxbay kaba cabiraan ee kutubna way jirtaa maanta kala duwanoo madbuuca qayb badan qayb muhima ayay madbuucba tahayoo salliga rasuulka un culimmadu ay uga khaas yeeleenoo dee kuwa ugu ahamsan uu kaga mid yahay kitaabka sakhaawile iyo alqowlulbadiic la yidhaahoo kale kitaabkan ibnuulqayime isna jilaa-ul afaam la yidhaahoo kale iyo kutub kaleo salliga rasuulka un culimmadu ay ku khaas yeeleenoo dee waa kutub fawaa'id badan kutubna weeye waa kitaab dhan oo aan masaladan mooye wax kale aan kaba hadlaynoo kolley culimmadu ay masaladan kuwa baxsiyaan bal karaahadu xadday gaadhsantahay inay khilaafulawlo noqoniyo inay karaaha noqoniyo taasoo kale walow dee aymo badan kutubtooda ay dhacday iyagoo ama khudabta kutubtooda haba noqotiyo taase karaahadana culimmadu way ku soo celceliyaan ay haddana mid ahaan kuba gaabsadeen dee kutub laga yaabo casharaata in la heli oo haddii la tatabuco kutubta khudabtooda iyo muqadimaadkooda iyo waxyaalahaas la tatabuce bal adigu in la israaciya habboon weeye labadiiba la israaciyo oo marka aad sheegayso ad qorayso ama rasuulka ilaahay markaan caadi ahaan ugu salliyayno aan la gooni yeerin mid ahaan ama salaada ama tasliimka salaamta ee labadiiba la israaciya saa rabbi noo wada amray wayukrahu waxaa kaloo iyadna makamaa yukrahu sida loo karhayo alramsu ilayhima in iyaga la ishaarasa dee barhkood oo ay ka caado yeesheen oo dee khayr weyne uu ku dhaafayo dee sallina maaha taasi ramsi la ishaaro ilayhima waa ila asalaati waatasliim maxay lagu ishaaraa bisa iyo wanaxwi mitlu salcab waa saadoo kaleo la qoro oo la leeyahay waxa weeyaan dee rasuulka ilaahay salligiisii ayay ishaaro u tahay dee eeg may ahayn waxaan kelimo sida dee imika markan bukhaari baa wariye aan leenahay kha oo kaleo aan sheegayno in masarkii xadiidkani kuwa wariye aan qorannay tani waa cibaado ruuxu haddii uu u niyeeyu dee inuu rasuulka ilaahay ku salliya markaa qalbigana kuba qabto ajrigii salaaduna oonu riwaayo ka dhigin dee sidaasaa la yidhi uun aanu kaba dhigin isagu uu niyeeyo u qasta inuu markaa kelimadani soo martay inuu rasuulka ilaahay kuba salliyayo waa dee ah man sallaa calaya maratan sala allahu calayhi biha cashra tiibuu mudanayaa bal markaa haddii niyadaasi ay jirto dee hadduu laakiin saad dhigoo kale khayrka intaa leeg buu seegaya oo dhaafayo dee markiiu rasuulku yidhi dadka waxa ugu dhow ka igu salli badan maalinta qiyaamaha ayaabay culimmadu waxay kuba fasireen qoladan muxadisiinta ayaaba dee mansilada mudanayso dee iyaga duruustooda hadday noqoto waxay qorayaan iyo waxay aqriyayaan iyo mudaakaraadkooda iyo wax kastaba dee maalin kasta dee waxaan soo noqnoqonaya rasuulka ilaahay salligii amaa duruusta kale waxaa dhici karta dersi dhan oo dhammaaday oo majlis dhan loo fadhiyey inaan marna dikrigii rasuulku imanbo dee saasaabay dee iyagu markaa mansilo ay kaga duwan yihin ama cilmigani uu culumta kale kaga duwan yahi uu kuba mutay haddaba hadduu ruuxuu ramsi qoro dee ajriga intaa leeg buu isdhaafinaya marka ma habboona weeye salcabna waa dee xuruuf ay goog